Qaar ka mid ah musuqmaalatada ku shaqeysta gawaarida gaari-gacanka ee magaalada Jowhar ayaa cabasho xooggan ka muujiyay shaqo la'aan ay kala kulmeen taas oo sababtay tirada sii kordheysa ee mootooyinka bajaajka oo ku soo badanaya magaalada. Musuqmaalatadani oo muddo dheer ku shaqeysanaysay raridda alaabta iyo xamuulka gudaha magaalada ayaa waxa ay sheegeen in macaamiishii horey u adeegi jireen ay hadda ku wareegeen adeegga bajaajka oo ka dhaqso badan isla markaana awood u leh inay qaado xamuul fara badan.
bajaajadan si meeshaan u timid aad baa isku bedel adiga iska fadhi waa bajaajadii adduunyadii ay qaadatay toban kun aad shan kun aad wax walba waa qaadanaysaa wax walba iska qaadanaysaa marka hadda wixii baktiga nasiiba ilaahay nasiiba iska waxaysameyna macal iyo alaabtiis baad isku qaadanaysaa iyadii aan kor joogto marka diibu baqaarkiisa u istaagto wixii oo waxay idan isku jabsanayso waa iska fadhina war wax oo meesha ku hayna mala waa iska fadhina wallahi mootooyinka hadda qofkii iyo alaabtiisa isku qaadaysa xamaaligii meeshiisa iska fadhiya oo iska daytama hal hal dhif oo aad u soo dhacan ugu maayna macaala qofka mootada iyo alaabteeda iyadaa isku qaadanaysa wax lacag oo adiga saas oo hal doolar leeb iskaga qaadaysa amba nus doolaraa laga qaada macaal xaafadaa la geyno xamaaligii marka meelahan derbiyaasha iyo baqaarada iska jooga mid mid walaayo iirar ku dhaho u saartid amba iyo kaa saaranaaba waxaan ku hayna mala anunka laba doolar camalaan ku qaada jirna qoskii iyo qofkii iyo alaabtiisaba hal doolar ay ku qaadaysaa waxaa dhacday markii ay roobka asdo'o xilliga oo macnaha jiilaalka ciida ayaa macnaha shaqda laakiin xilliga roobka asdo'o meesha ciida ay macnaha kacabsiinayso ununka resourceland gisheenay macal waa gelinayna mihii afar shan toban kiilo hore konton kun ku qaadayni markaas waxaan qaadaynaa shan loor waxaan ku qaadaynaa konton kun oo labaatan shanta kiilo oo aan ku qaadaynay konton kun marka mar waxaa arkaysa saddex loor hamsiin wax alaal waa ku ogolanaya marka ikaasna waa aniguna aniga iyo macal wixii isaaran gaariga ayaan isku rarinay guriga erjiisaan ku baaki maaya aniga ilaa bajaad markaas jaawaa kaahirta iidada laami bogsoo joogi kartaba dhiiqaday diiday iyadoo markaas
dhanka kale qaar ka mid ah wadayaasha mootobajaajka oo aan kula kulmay suuqa ayaa iiga waramay farqiga u dhexeeya mootobajaajka iyo gaarikacanka xamaaliga wallaahi nin walba un guri oo shakhsigiisa ku xiriiro annagana un guri nagu xiriiro ayagana un guriga ku xiriiro ma garata xamaalileyda waxa waaye gaari ay wataan marka hore ayaga waxay ahayd xilliyada ee bajaajka ay joogin waxay ahayd in ay markaas gaarigooda ay ku qaadaan raashinkii iyo sidoo kale hadda annaga markaa imaanay bajaajkii waxa dhan ayagaa markaas isku qaadnaa iyo raashinkii ayaga badarka qofka hadduu wato iyo haddii oo alaab kale oo wato waa isku qaadnaa marka saasaa caqabad u keenaysa dadka xawaanleyda marka waa kaasaa saasay tahay runtii aniga waxaan ka mid ahaa jira xamaanleyda suuqa ka shaqayso laakiin hadda bajaaj say u timid waa ka duwana waa ka soo baxnay alxamdulilah waa xoogaa waa nasanay korka waa noo bejiyey xamaaligii waa ka bejinay waxaa kalaa mataqaanaa dadka xamaaliga aan dheernahay qofkii iyeygiisu isku qaadaynaa gurigaan ugeehaynaa marka intaas ayaa mataqaanaa xamaalideeda xoogaadii aan shar badannahay mootobajaajka oo kusoo badanaya magaalooyinka soomaaliya gaar ahaan kuwooda waaweyn iyo kuwooda dhexe ayaa noqotay habka ugu fudud ee dadku ku rarta alaabta islamarkaana ku safraan balse waxay sababay in qows udhaca ku yimid shaqooyinka dhaqanka ahaa oo ay adeegsi jireen qaar ka mid ah bulshada